Maamulka dowladda hoose ee degmada Dahar oo ka duulaya dardargelinta adeegyada bulshada ayaa dadka ku nool degmada Dahar ugu baaqay in ay bixiyaan cashuurta si bulshada wax loogu qabto Daharna ay ula jaanqaado magaalooyinka kale ee deegaanada Puntland Mursal Cabdi Cusmaan xogeyaha dowladda hoose ee degmada Dahar oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay cashuur bixinta isaguna bulshada ugu baaqay degmada Dahar inay cashuurta bixiyaan caqabada waxay ku noqdeen bulshadu waxay iska waxay ku khaldeen cashuurtii bay saameyn ku yeesheen qodob waxa weeye aydikaamka laga saaray magaalada ujeedada loo saaray maaha in wax lagu qaadanayo ama mashruuc lagu abuurayo maaha ujeedada loo saaray aydikaamkaas sanadkii laba labaatan iyo afar ba waxaa la sameeyey bulshada telefon baa la dhex maray waxaa jiray dad loo yaqaano dhex ku bari sidaa darteed dadkaa waxay noqdeen in meel gaara loo saaro ujeedada loo saarana waxaa weeye waa kira kiradiina iska bixin waayeen waa ogtihiin dhaqaalo waa hooseeya saaka dadkii shaqayn jiray baa ba iska bixin karin marka qof aan shaqayn meelna wax uga iman awalna xirfad ku nool aha xirfadiina meeshay gashay aan garanayno sidaas darteed baa ilkaamka dibadda loogu saaray waxaa kaloo jirtay dad kurda raacay oo bulshada kale ka mid ah dadkaa waxaan leenahay horey waa laydinku sheegay haddana waa idiin sheegaynaa meesha hashkuli kuynina dadkaa waxaa loogu talagalay kiro wax ka baxsan oo hadda aan mashruuc lagu helay in wax lagu qaato ujeedadu maaha sidaas taasaan ku dhaafaya qodobka labaad wixii yimaada oo ama wasaaradda ka yimaadeen ama deeqo kale ha noqdeen iyo waxaa laysku khalday cashuurta cashuurta in lagaa qaada macnaheedu maaha in wixii yimaaday lagu xiro ee xirmo ku tahay adigoo haysanaysid maaha cashuurtu waa khidmo adeeg bulsho oo idinku waajib sidayna ku waajib waxaa ka mid ah inaynu waddooyinka furanno inaynu bilicna magaalada ku hagaajisano inaynu kaga qayb qaadano sida haddaba aynu uga qayb noqonay lixda degmo ee mashruucyada helay maamul wanaagga inay furo inuu noqoto mustaqbalka oo inoo keena iyo in aynu deegaankeena ku qurxsano iyo degmadeena ujeedadu waa sidaa wey laakiin ma aha waa ku celinayaa inaad haddii aad cashuur bixisid ee wixii yimaado adiga lagu qorayo maaha waa ogtihiin oo ilaahay ummadis kala fadilay miskiin baa jira qof aan waxba haysan baa jira sida wax loo qaybsadaa markay wax yimaadaanin oo wixii loogu talagalay agoon bay usoo baxdaa mid danyaray usoo baxdaa dadkii inaanay isku leefan ahayn ha ogaadaan cashuurtuna ay ka duwan tahay waxaas cashuur bixiyuhu waa nin bixiyey adeegii magaalada loogu shaqeyn lahaa wamaalada annaga wax gaara nooma aha laakiin waxay muhiimad u leedahay inaanu sida degmooyinka carno oo shalay la aasaasaa garanaysaa qandho oo iyadu jilay muddo dheer oo ama hadda magaalo caasimada noqotay waxa waxaa ka dhiganataa cashuurta meel kasta oo cashuur qaadaahi way ka horumarsan tahay dhulka kale way ka adeeg fiican tahay marka waxaan ku celinayaa war hawshaan ushaan aan iska dhigno wax isku khaldan maaha waxa ka yimaada oo daqaal lagu sheegayo wax oo mataqaanaa cilli ka yimaada weeye laakiin waxdan nooca cashuurteenaas inay tahay khidmo adeeg oo magaaladeenaas ku qurxsanaan wabillahi tawfiiq